faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani redio cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic redio cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashir abdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhur ee raadiyaha cadaado qodobada maanta aanan kugu haynana waxaa ugu waaweyn faahfaahino dheeraad ah oo ka soo baxaya howlgallo ciidamada jubbaland ay maantay ka wadaan duleedka magaalada kismaayo maamulka magaalada baydhabo oo amaro culus oo ku soo rogay shacabka magaaladaasi maamulka gobolka bari ee puntland oo sheegaya in tillaabo ay ka qaadi doonaan dadka falalka amnidarro ka sameeya gobolka bari guddiga bilicso celinta magaalada cadaadahoo ugu baaqay shacabka magaalada inay ka qayb qaataan horumarka deegaanka guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle oo sheegay inay u baahan yihiin ciidamo horleh si loo adkeeya amniga deegaanada maamulkaasi guddoonka waxbarashada degmada cadaadaho oo ka hadlay horumarka waxbarashada deegaanka odayaasha dhaqanka gobolka mudoga oo bilaabay inay joojiyaan colaada ka taagan deegaano ka tirsan gobolka mudoga boqolaala qoys oo barakacayaal ah oo xaalada nolol xumo ay ku haysato magaalada buurdhuba ee gobolka gado qodobadaas iyo qodobo kale warka duura raadiya cadado ayaad ku dhegaysan doontaan u diyaargarooba asagoo intaasi ka faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal haatanna ku soo dhowaada warkii oo faahfaahsana faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya howlgallo ciidamada jubbaland ay ka wadaan duleedka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ciidamada dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxa ay maantaya howlgallo kala duwana ka wadaan deegaano duleedka ka ah magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose halkaasi oo ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada maamulka jubbaland iyo dagaalamayaasha al-shabaab ciidamada ayaa waxa ay si gaar ah howlgallada uga wadaan deegaanka baarsanguuni oo qiyaastii afartan iyo shan kilomitir u jira magaalada kismaayo halkaasi oo xubno ka tirsan al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin goobjoogayaal ayaa waxa ay raadiyo cadaada u sheegeen in ciidamada jubbaland oo wata gaadiidka dagaalka lagu arkayo iyaga oo howlgallo ka sameynaya deegaanka baarsanguuni islamarkaana mararka qaar la maqlay iyo rasaas ay ridayaan saraakiisha howlgalka samaynaysa ayaa dhankooda waxa ay sheegeen in ujeedka howlgalkooda uu yahay sidii al-shabaab ay uga saari lahaayeen deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka jubbada hoose maamulka gobolka bari ee puntland ayaa sheegay in tillaabo sharciga waafaqsan ay ka qaadi doonaan dadka falalka amni darro ka geysta gobolkaasi mahadnuure axmed ayaa faahfaahinaya gudoomiyaha gobolka bari ee maamulka puntland cabdisamed yuusuf maxamed abwaan ayaa sheegay in dhowr tiro jeer bulshada ku nool gobolka bari ay kala hadleen in aan la qalqalgelin horumarka iyo amniga ka jira gobolkaasi hase yeeshee ay jiraan tiro dada oo diidan waxa uu sheegay inay jiraan dad diidan horumarka iyo amniga gobolka bari kuwaas oo meelo kale fariimo looga soo dhiibay sida uu sheegay ka maamul ahaana aysan ka aqbali doonin waxa uu ku hanjabay inuu tillaabo ay ka qaadi doonaan dadka ay sheegay in meelo kale laga soo xawila kuwaasoo diidan horumarka gobolka bari siduu hadalka u dhigay gobolkaana uma baahna kicin iyo abaabul intii annagu aanu ummadda la hadli karre bulshada la hadli karre dhallinyarada haweenka isimada nabadoonnada ganacsatada culimmada kulli qaybqayb baanu la kulannay intaa waxaanu kala kulmaynay inaan gacmaha isqabsanno gacmada wadajir bay wax ku gooyaan baa leeyi laakiin waxaa moodaa in yar oo bulshada ka mid ah oo dana gaara leh oo meelo kale fariimo looga soo diraayo inay weli ay hurinayaan dhibaatooyin dalkan ka wadaan laakiin ballan ilaahay waxaan ku qaadnay annagoo mas-uuliyiintii dalka ah oo- oo oo ku fadhina kuraastii dalka oo bulshada ka mid ah annagu kama imanoo kuwo cirka laga soo tuura manihin idinkaanu idinka mid nahay Een, berri idinkaa kuraasta fadhiisan doona laakiin waxaanu idin dheernahay mas-uuliyadda dalka tan naga saarana waa gudanaynaa qofna waajibka aanu leenahay uga leexan mayno waa idiin sheegaya qofkii cabanaya ama cabasho qaba ama dalkan horumarkiisa konseen ka qaba albaabadu waa u furan yihiin laakiin wixii intaa ka soo haray ma aqbali doono qof meel kale wax looga soo dhiibay oo barnaamij dad kale wada oo raba gobolkan inuu baabi'iyo ama gobolkan horumarkiisa dib u dhigo wallaahi bilaahi tallaahi ma aqbali doono gacan bina baanu ku qaban doonaa hadda waa idiin sheegay boosaaso uma baahna barnaamijyo meelo kale ka socda oo horumarka boose lagula dagaalamayo in lagu manguuriyo toban toban nin oo meelo kale laga soo xawilay oo sandareerto ku shaqaynaya oo raba boosaaso amnigeeda inay baabiyaan wallaahi ka yeeli mayno oo bilaahi ka yeeli mayno qofkii isku dayana cawaaqib xumadeedu la kulmi doonaa sharcigu wuxuu qabo baanu la tiigsan doonaa taa ogaada hadalka gudoomiyaha gobolka bari cabdisamed abwaan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xili maalmihii lasoo dhaafay ay jireen khilaaf u dhexeeya odayaasha gobolka bari iyo xukuumadda maamulka puntland islamarkaana xabsiga la dhiga tiro odayaala oo ku dhaqnaa gobolkaasi guddiga bilic soclinta magaalada cadaado ayaa shacabka magaalada ugu baaqay inay ka qayb qaataan horumarka deegaanka waxaa maalmihii ugu dambeeyey magaalada cadaada ka socday oo ole ole lagu soo celinayo bilicda magaalada laguna furayay waddooyinka xiran ee magaalada guddiga ka shaqaynaya arrimaha bilic soclinta magaalada cadaado ayaa shacabka magaalada cadaado waxay ugu baaqeen ganacsatada iyo dadka deegaanka inay ka qayb qaataan arrimaha bilic soclinta magaalada cadaado cabdinuur ciise cilmijir oo ka mid ah guddiga bilicsuclinta magaalada ahna aasaasaha ururka bilicsuclinta magaalada cadaado oo la hadlay raadiyo cadaado ayaa waxa uu ka warbixiyey halka ay marayaan arrimaha bilicsuclinta magaalada cadaado cabdinuur ciise cilmijir ayaa sheegay eh, in toddobaadyadii lasoo dhaafay ay ku guulaysteen dhammaystirka wejiga koowaad ee bilicsuclinta magaalada cadaado wuxuuna sheegay in toddobaadkana ay bilaabi doonaan wejigii labaad ee ka shaqaynta arrimaha bilicsuclinta magaalada cadaado cabdinuur ciise cilmijir ayaa shacabka magaalada cadaado ugu baaqay inay ka qayb qaataan shaqadaana ka socota gudaha magaalada cadaade ee lagu soo celinayo bilicda magaalada laguna furayo waddooyinka xiran waxa uuna sheegay inuu qof kasta looga baahan yahay inuu ka shaqeeyo arrimaha nadaafadda deegaanka gobolka bilicsucelinta degmada een, shaqadii koowaad ay bilaabeen waxay ahayd magaalada biyaha yaalla in ay ku jiidaan janeetaro iyo booyado een, markii koowaad ay la noqotay dhiig joojin oo goobaha muhiimkaa ay ka qaadeen biyaha run ahaantii waxaa ka dhashay fikir ballaartay fikirkii ballaartay wuxuu noqday in magaalada la dhisayngareeyo si aan biyaba ugu hakan dhisaynkii waxaa ka soo baxay in laga qaada magaalada ciidda taalla marshabiyeedka geesihiisa laamiga geesihiisa markii ciiddii la qaaday waxaa baleen ee la bilaabay in ciidda la qaado waddooyinka xeran la furo baalayaal iyo gadeegare la geliyo shaqaduna ay si toosa u socoto wejigii koowaad wuxuu qaatay sagaal beri oo toosa inaan shaqada laga bixin shaqadii hadda phase two ayaa een, waxaa laga yaabaa inay berri bilaabato maanta waa jimco Een, run ahaantii xaaladda bilicsucinta magaalada cadaado waxaad moodaahi inay marayso meeshii ugu fiicneed ee shaqa bilicsucelina ee la qabtay isla mahadsan tahay een, phase one sagaalkaas beriyuu ku ekaa shalay ayaa shaqadiisii soo gabagabowday faystuna insha allah berri ayuu bilaabanayaa qorshaha ugu horreeyana waxay tahay in saddex meelood oo si toos ah u cayiman laga shaqeeyo labada buundo oo loo rido haraale iyo jidka weyn ee suuqa caanaha mara oo asagana bilowgiisii bilowmay la rabana in la dhammaystiro waxaad ogtahoo kale inay jirto waddo muhiim ah oo xireed oo ayadana lagu guulaystay in furitaankeeda uu u sahlanaado Een, waa wadada ka baxda jidka isgoyska olombi oo ahaa marin biyood ay biyo u maraan si aad iyo aad u fiican waa mahadsan tahay een, horta baaqa iga ugu dambeeya waxaan kaga faa'iidaysanayaa intaanan baaqa usoo jeedin bale phase one phase two shaqada een, la rabo in la galo waa in meeshii ciidda laga qaaday laga sameeyaa marshe biyeed waxaan leeyahay dhammaan qaybaha bulshada ganacsatada culimooddinka dhalinyarada hooyooyinka inay phase two ka qayb qaataan phase two shaqadu waa culus tahay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle ayaa sheegay inay lo- inay u baahan yihiin ciidamo horle si ay u adkeeyaan amniga deegaanada maamulkaasi gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle sheekh cismaan bare maxamed ayaa sheegay in haatan maamul goboleedka hirshabelle uu yahay maamul goboleed curdun ah una baahan yahay inay helaan ciidamo u gaar ah maamulka hirshabelle taasoo ay u baahan yihiin in gacan laga siiyo gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle ayaa tilmaamay in haatan la wado qorsho lagu ballaarinayo ciidamada booliska hirshabelle taasoo haatan mas-uuliyiinta maamulka hirshabelle ay isku xilqaamayaan ayuu gacan ka helayo ciidamada amisom oo tababar la siinayo dhalinyaro laga kala keenayo degmooyinka gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe
runtii waxaan leeyahay aad iyo aad baan muxuu ahaay aan bogaadinaynaa ciidamada walaalaha ee muxuu ahaay ee amisom ee tababaraya ciidamada hirshabeelle ee ka shaqayn doona amniga iyo kala dambaynta iyo adeegada shacabka marka waxaan leenahay aad baad umahadsantihiin halkaa fasiiwada hirshabeelle yacni waa dowlad curdunna waxay u baahan tahay ciidamo fara badan iyo tababar fara badan iyo in loo abuuro muxuu ahaay hay-ado amni oo runtii aad u badan warkan ka soo yeeray gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle sheekh cismaan bare maxamed ayaa wuxuu imaanayaa xilli haatan ay socoto qorsho lagu hirgelinayo ciidamo boolis ah oo tayo leh siduu u heli lahaa maamul goboleedkan hirshabelle taasoo dufcadii saddexaad ee dhalinyaro ka mid noqonayo ciidamada booliska hirshabelle maalintii shalay tababar uu u furay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle maxamed cabdiwaare gudoomiyaha waxbarashada degmada cadaado ayaa ka hadlay in horumarka dhanka waxbarashada ah muddooyinka ugu dambeeya ee samaynaysa magaalada cadaado magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug ayaa muddooyinka ugu dambeeya waxa ay samaynaysa horumar dhanka waxbarashada ah gudoomiyaha waxbarashada degmada cadaado ustaad xuseen cali saal oo la hadlay raadiyo cadaado ayaa ka hadlay horumarka dhanka waxbarashada ah ee magaalada cadaado ay samaysay muddooyinka ugu dambeeyey sidoo kale gudoomiyaha waxbarashada degmada cadaado ayaa waxa uu adkeeyey amarkii dhowaan ka soo baxay wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug waxa uu sheegay in bahda waxbarashada ay ku dadaalayaan sidii waxbarasho taya leh loo heli lahaa Ee, runtii dee degmada cadaado ee, dadku ama bulshada dowla badan waxay la socotaa aa- la wada ogyihiin inay ee, meelaha ay ay magaalada cadaado ka kobacdo meelaha ugu maaragta muhiimsan oo ugu horeeya inay tahay Ee, sida la socotada magaalada waxaa ka hana qaaday sanadihii dambe jaamacado ilaa laba jaamacadood oo shaqayda islamarkaana dee, kambasyo macquula kule magaalada sidoo kale waxaa jira isbedello xagga ee, waxbarashada asaasiga lagu sameynaya gaar ahaan ee, dugsiyada sare dugsiyada dhexe kuwa oo xilli sanadeedkoodii wax badan laga bedelay isla markaana loo diyaariyey ama qorshe la diyaariyey la iskula xisaabtamayo oo wasaaraddu ay maaragta soo bandhigtay Ee, marka isbedelo badan aa jira oo lagu horumarinayo ee, waxbarashada iyo sidoo kale macalimiinta ee, iyo maamulayaasha kuwaasoo lagu kobcinayo ee, hanaanka waxbarashada iyo waxbarista ama qaabka ardayda wax rabo in loo baro ee, lagu tayinayo oo wasaaradda ee, wasa- waxbarashada galmudug iyo tan wasaaradda federaalka iyo ay iska kaashanayaan Ee, marka cumarow waxaa jira isbedel weyn aa jira oo la dareemi karo oo dhanka waxbarashada horumarka ay ka samaysa degmada cadaadis baaqay ugu midaysan wuxuu yahay degmada calaado horta waa magaalooyinka mid kamid a magaalooyinka ugu maaragtay ee, dhanka horumarka ugu fiicana ama guud ahaan soomaaliyaba marka magaaladeena waxaa bulshada ku baaqi ahaa in waxyaabaha looga daydo oo magaalada lagu tilmaamo oo dadku usoo dalxiis tagaan oo mar had iyo jeer lasoo hadal qaado in ay noqoto waxbarashada waxbarashadana ee, dee in loo istaagay rabtaa oo la tayeeyo oo dhinac kasta ay- qof kastoo macnaha asagoo awood u leh inuu dhinacay ka liidato ka toosiyo islamarkaana magaaladeenan aan ka dhigno ee, mid- me- mid kamid a magaalooyinka ugu maaragtay horeeya dhanka waxbarashada runtii waxaan ku yaqaana annaga inaan barnaamijkan isxilqaan ama iskaa wax u qabsado inaan wax badan ku qabsano marka waxaan leeyahay maadaama dhanka isxilqaan nala ku bartay markii soomaaliya la fiirsho oo dadkan ay yihiin dad boqol kiiba boqol barnaamijyo badan ku qabs isxilqaan in eh, dhanka waxbarashada laga dhigo priority koowaad la sii oo ay noqoto magaalada cadaado waxyaaba ay ku tartamto dhanka waxbarashada waxaan ugu baaqayaa dadka wasiila aqoon-yahanka ah ee deegaanka ka soo baxay iyo mid- ee dadka deegaanka kusoo korro meelaha kale ka yimidba in hal focus la yeesho ee magaalada cadaado ay noqoto eh, cumarow eh, na- xuduuda gobolada dhexaa laga dhigo macnaha jaamacadaheeda iyo horumarka dhanka waxbarashada ay sameynaysa magaalada bowram oo kale si kastaba wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug ayaa waxa ay soo saartay amarro kala duwan kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen in maalinta khamiista ah dhammaan la aadayo iskuullada ka shaqeeya deegaanada galmudug kaasi oo ay walaac xoogana ka muujiyeen barayaasha iskuullada ee deegaanada galmudug odayaasha dhaqanka gobolka mudug ayaa bilaabay in ay joojiyaan colaada ka taagan deegaano ka tirsan gobolka mudug mahad nuur axmed ayaa faahfaahinaya deegaanada towfiiq iyo afbarwaaqo ee gobolka mudug waxaa shalay ka dhacay dagaal beeleed samamay dhimasho iyo dhaawac oo beele halkaasi wadadaga dhex maray waxaana isu soo taraya baaqyada nabadeed ee loo dirayo labada dhinac ee isku haysata halkaasi inay si sharuudla-aana ku joojiyaan dagaalka qaar ka mid ah isimada nabadoonnada iyo odayaasha dhaqanka gobolka mudug oo warbaahinta la hadla ayaa ugu baaqay labada dhinac inay si sharuudla-aana ku joojiyaan dagaalka islamarkaana waxa ay kala tabanayaan ah, lagu dhammeeyo wadahadal
Een, ha- waxaan isugu nimid inaan baaq u dirno nabadgelyo dhibaatada maanta ka dhacday een, waqooyi bari gobolka mudug meesha la yidhahdo afarwaaqo iyo towfiiq een, dhexdhexaadkooda oo halkaa beelo degan oo walaalo ah een, sikadiisa ama fudud dhib uga dhexdhacay dadna uu ku dhintay waxaan leenahay intay dhimatay inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun ilaahay subxaana wa tacaala hau naxariisto inta dhaawaca ha u boobadhayo Een, waxaan rabnaa inaan u dirno walaalaha halkaas ku dagaalamay baaq nabadgelyo inay xabadda joojiyaan sharuud la-aan oo nabadgelyadii dadku markii horeba uu ku wada noolaa ee dib loo soo celiyo sida horeyba soomaalidu in badan ugu mahmahday dagaal wiil baa ku dhinta ee wiil kuma dhasho barwaaqadaa ku baaba'da barwaaqa laguma helo Een, nabadgelyo ma garanaysaa ayaa loo baahan yahay dhib iyo xasarad soomaaliya waa ka soo daashay intaasoo sano ama soddon sano ka badan bay soo waday walaalayaal waxba lagu gaari maayo faa'iido ma leh intaas maantay dhimatay baa khasaaro ugu filan dadka iyo deegaankaba waxaan idinka codsanaynaa in dagaalka aad joojisaan si sharuud la'aana ayaannu ka codsanaynaa الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على من لا نبي بعده Een, waa sidii uu suldaan jaamacseed sheegay ikhyaarta meesha taagan ama ragga meesha taagan waa odayaashii dhaqanka ee reer galmudug qayb xoog loo ka mida ama saxiixayaashii ama salaadiintii waxaan iskugu nimid waxay tahay waxaan ka naxnay waxaan ka tiiraayoonnay waxaan maaragtay aada runtii naxdin uga muujinaynaa wixii maantay ka dhacay afbarwaaqo aad baan uga xunnahay runtii waxaan leenahay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa walaalihii meeshaas ku dhintana ilaahay inuu u naxariisto kuwii ku dhaawacmana ilaahay inuu caafiyo salaadiinta iyo dadka dhaqanka ee gobolka mudugna waxaan ugu baaqaynaa iyo deegaamadaasna sidii maaragtay hadda uu saaxiibkay sheegay nabad ayaa wiil ku dhashaa nabad darrana wiil baa ku dhinta wiil keliya maana deegaanka iyo dalkao dhan baa ku baaba'a waxaan leenahay dagaalkaas ha la joojiyo deegaankaas odayaasha iyo culimaaudiinka iyo ganacsatada iyo dadka joogaahina si gaaraha waajib uga saaran yahay dowladda soomaaliyeed ee waddanka soomaaliya madaxda kaana waxaan u soo jeedinaynaa awooddiinna iyo taladiinna inaad maaragtay ku biiridaan oo dadka la-anayaa waa dadkiinnii deegaanka lagu dhimanayaana waa deegaankiinnii dowladdana waxaan ugu baaqaynaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane xasan cali khayre madaxweynaha jamhuuriyadda maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waxaan ugu baaqaynaa inay gacan ka geystaan oo dhibaatada meesha ka socota ay gacan ka geystaan annaguna waxaan kelmaddeenna ku biirinaynaa inaan nabad ugu baaqayno nabad nabad nabad ayaan leenahay boqolaal qoys oo barakacayaal ah ayaa xaalad nolol xumo waxay ku haystaan magaalada buurdhubo ee gobolka gado boqolaal qoys oo beeraley ah kula nool xeryaha barakacayaasha magaalada buurdhubo ee gobolka gado ayaa muddo afar bilood ah xaalad nolol xumo halkaasi ku haysataa qoysaskan beeraleyda ah oo kasoo barakacay fatahaadihii xoogan ay u sameeyey webiga shuba bishii abriil ee sanadkan ayaa welina helino wax gargaar ah waxayna sheegeen in noloshooda ay ku maareeyaan shaqooyin yaryar oo aysan si joogtaha u helin iyo kaalmo ay ka helaan eheladooda oo meelo kala duwan jooga dadkan qaarkood waxa ay lahaayeen beero waxaana saameyn xoogan ku yeeshay fatahaadda uu sameeyey webiga juba cabdiraxmaan cabdulaahi oo ah guddoomiye ku-xigeenka degmada buurdhubo ee gobolka gado oo warbaahinta la hadlay ayaa ku baaqay in si deg deg ah loogu soo gurmado dadkan beeraleyda ah ee halkaasi ku dhibaataysan
waxay ku sameeyeen aafooyin aan caadi ahayn dalagyadii oo dhan oo dalagyada qaar la jaray oo beerihii dhex yaallo oo u diyaar garoobayay in laga soo bixiyo iyo qaar weli hawsha ku socoto wixii ka soo badbaaday roobabkii hore oo bahigaanka ahaa yaa habeen dhaweed waxaa ku dhuftay roob aan caadi ahayn innaba oo beerihii dhammaan wada maasheeyey oo meel walba buuxiyey waxaan u malaynayaa meeshaan dalagga ku baaba'ay haddii um la qiyaaso dhowr baabuur oo waaweyn yaa laga rari lahaa beertan horeyna khasaaro horaa u gaaray haddee barwaaqo kastana dhibaatadeeday wadataa ee, nimco kasta niqmay leedahay waxaan filahayaa niqmooyinkaana gaaray ilaahay baa ku mahadsan asagaa naxariisna keeno ee, dhammaan cid kasta oo arrimahan wax ka geli karto iyo cid kasta oo ay dareenka noocaana ay dhibayso ee, dhammaan instituushinada ka shaqeeya beeraha iyo cid kasta oo inay beer un maalin caawisa laga yaabo waxaan u diraynaa fariin fariintaas oo aan rabno si fudud in loo maqlo een, dowladda soomaaliya een, inii ugu dambeeyey iyo waqtiyadii ugu dambeeyey oo dhan waxay waday een, in ay dul tagto dadka ee, beeraha ay ka dhibaatoobeen iyo dadka barakacayaalka ah iyo dadkii aafooyinka ay gaartay aafooyinka waa sii kala daran yihiin een, annagu alxamdulilaahi rabbilcaalamiin beeraha unbaa naga dhibaatoobay ee, dhibaatadana gaartay dadkii beeraleyda ahaa haddii haddii qofkii beerta ay ka buuxsanto xoolihii uga dhibaatooba waa garan kartaa wax gaari karo
si kastaba dadka shacabka ee ka barakacay fatahaadaha ay sameeyeen webiyada shabeelle iyo juba ayaa haatan waxa ay dhibaatooyin kala duwan ku haystaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada dalka guud ahaan waxaa intaas ku dhan warka duuraad kala socoteen raadiyo cadada warka waxaa soo saaray in lana socodsiinaya anigoo cumar axmed ibraahim saxiifatan iyo kulanti dambe warkan warka xiga duhur wanaagsan